ujeeddadana waxay ahayd in la derdergeliyo howlaha dekedda oo muhiim u ah caasimadda muhiim u ah dhaqaalaha dalka runtiina aan isla garannay in si allaale sidii lagu dedejin lahaa in habeen iyo maalin shaqayso ganacsatadana muxuu ahaa dan u ah shacabka soomaaliyeed dan u ah dekeddii dan u ah adduunka dekedooda afar labaatan saaca shaqeeyaan habeenkii ayaa konteyneerada iyo lala baxaa marka magaalada muqdisho amnigeeda iyo nabadeynteeda iyo horumarkeedana wuxuu ku jiro dekeddan oo afar labaatan saac noo shaqayso waxaan aad uga mahad celinaynaa dhammaan intii aan kulanka wada yeelannay iyo siday u fahmeen ahmiyadda ay leedahay wixii caqabado jirana aan isla garannay in sida ugu dhaqsiyaha badan caqabadahaasna xal waaro looga helo